san noqon markii u horreysay uguna dambeysay aanu isu nimaadno laakiin mar walba oo fursadii jirto inaanu si gaara isaga warqabno isuna nimaadno isuna warbixino waa soo dhaweynayaa fikirka ah in aada tagtaan gobollada iyo stadeyada oo runtii u baahan aqalkoona cusub yahay barashu u baahan yahay ilaa lixdankii baarlamaan baanu lahayn laakiin baarlamaan hal aqalaan lahaan jiray marka muhiimadda aqalkanu leeyahay waxay u baahan tahay juhdi iyo waqti in la geliyo taasina waxaa ka mid ah in aadna soo boqotaan noo timaadaan waana fikirkaasna aad baan usu dhaweynaya marka hore waxaan rabaa inaan laba kalmood ka idhaahdo shirka halkaan u nimid waa la socotaan shir wuxuu ahaa dhex maray dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha dowladda federaalka runtu waxaa weeye in la heshiiyo oo la wada shaqeeyo waa waajib waa wax lagu khasban yahay waxaa khasbaya soomaalinimada waxaa khasbaya dalka xaaladda uu ku jiro waxaa khasbaya mas-uuliyadda cid walba saaran ama ha noqdo madaxweyne dowla goboleed ama ha noqdo madaxweyne federaale mas-uuliyadana saaran ayaa yani khasbaysa shalay bay ahayd markii runtii aan lahaa dad annaga hadda aanna dooran oon cod nagu lahayn oo waxa aan samaynayno aan ku lahayn fikir oo waxa naga dhexeeyo aanu ku murmayno aan taliya cod midna ku lahayn ayaanu mustaqbalkoodii isticmaalaynano waa future generationska waxa weeye jiilasha soo socda maalin walba dowlad baa la dhisaa afar sanay socotaa lugahay isku marataa lama kala baxo wakti saas uga dhamaada marka waxayla tahay taasi waa mas-uuliyad daro waxaan rabaa marka iyadoo wixii lagu ka aragti duwan yahay layska qancinayo laga wada hadlayo ayaa waxaa rabaa haddana mashiinkaas iyo geedigaas soconaya dowladnimo in la la la wado oo aan gaarigu joogsan baa la rabaa yaa waa lexleexan karaa waddada waa lagu soo duugi karaa laakiin baabuurka waa inuu socday hastug waan hore u soconnaa runta aniga unlike other people dadka qaarkood anugu ku fikir maayo soomaaliya waxaan ujeedaa inay meel fiican u socoto waxaa ka markhaati kacaya meesha ah fadhidaan maanta toban sano ka hor dhisma halkaana ma ana lahayn sanadna ma ana lahayn marka si tartiib tartiib ah oo aanan dareemi karin ayaa dowladnimadan u socotaa laakiin waxaan rabnaa waktigu inaan la dheerayne lasoo gaabiyo aanuna wixii aana samayn karna samayno cadow baa nala jooga cadowgaas waa tiro badnaayoo meelo badan buu soo marmaray wakti badan baanu noocyo kala duwan buuna dalkan usoo maray mid qabiil ah mid nooc kastaa hadda kan ugu dambeeya waa shabaab marba waxaa sooran jiray shabaab wax ka xuntuba ma la arki doonaa laakiin daacish baa timid oo kasii xun mid kaloo xunna waa imaan doonaa laga yaabaa laakiin kulli maxay ku nool yihiin waa sida diqsiga oo kale runtii dixiri weeye meesha xun bay ku nolyihin kuma noolaan karaan environment wanaagsan kamana dhalan karaan marka si taa loo helo waxaan u baahanaa runtii in meel loo soo wajeesto wiilal yaryar oo ragtag army aho waxay haystaan aysan jirinin ayaa dalkii dhibay oo haddaan ku dhibannahay ilaa waqooyi ilaa koonfur meel walba shidadoodu ay dadkii saameysay oo nolol u diiday oo horumar u diiday marka waxay ku jiraan runtii waxaa weeye waa disunitiga midnimo la-aanta iyo anagoo la imaanin ilaa hadda fakar dhab ah oo aan ku wajahno arrinta iyada shaqo badan bay u baahan tahay culammada uga baahan tahay madax dhaqameedkay uga baahan tahay siyaasiyiinta uga baahan tahay shacbiga caadiga uga baahan tahay we have to change qaabkan u fakerayno nimankaan inaanu ku difaacno dalka uga difaacno kuna dhifiidgarayno oo oonu uga guulaysano sida aan nahay ugama guulaysan karo inaan wax ka bedelnaa runtii we have to think out of the box inaan ka fakarnaa maskaxkal aan la nimaadaan laka rabo taasaan taasaan ka oranaya waad mahadsantahay aqalkan man waxaa arkayay kelmad waxaa la yidhi majlisu shuukh horta arina meesha waxaa ka keentee iyo golaha odayaasha aan ka maqlay cabshi gabdhahana maxaa odhanaysaa mahabraha odhanaysaa waxaa rabaa you're not maahedin house of lordska ingiriiska maahedin you're senate baa tihi awoodo waxaad leedihi sharci dejin baad leedihi maaha maogtahay dad odayaal oo shuyuukhun meel isugu yimidoo maslaxadda qaranka un sidii nabadoomada ka shaqeeya maaha marka waxaa islaan lahaa magacyaha dibha loogu laabto oo aada looga fakero qaabka hadda wax loo dhigayo anigu uma arko waxaan u arkaa waxaan rabaa marka muhiimadda aqalku leeyahy in la siiyo you are the most important instu- institutionka dalka maanta ugu muhiimsan baatiin marka la eego awoodihiinana waa inay ka muuqataa shaqadiinana waa inay ka muuqataa haddii dastuurku sidii sax ahayd uusan u dhigin aqalkan waa inuu hadda u dhiga ya sababtaa waxaan ognahay dee sababtii loo dhisay baa jirta muhiimadda uu leeyahayna waan ognahay marka waxaan rabnaa idinku you represent the states waxaad dashaan waxaa la yidhaahdo go- eh, do- dowlad goboleedkaad mateshaan si toosa u mateshaan marka micnaha waxa waye marka dowladdii baad mateshaan dowlad goboleedaad mateshaan waxaan rabaa marka eh, taas maadaama ay jirto de annaga muhiimad gaara doonayihin wada shaqayn gaaroo dhow oo kuwa kale ka dhow ayaanu rabaa inaanu yeelano waxaan rabnaa shaqooyinka kole dastuurka hadda waa iska wax badan baa u baahan in la taataabto oo waxaan rajeynaynaa markii si saxa loo soxo dastuurkaasi inaa awoodda aan lahaydeen oo saxda ahayd soo laabato ayaan rajeynaynaa idina aad ku dadaashaan sida awoodahaas dib loogu soo celin lahaa waxaa laydinka rabaa marka sanadna ma ahaan kartaa federalismna haddii idinku jiraan qaar xataa waxaa laga yaabaa hadda shaqo ahaan baad u joogtaan laakiin caqiid ahaan inaad aamintaan baa la rabaa federalism ya dad waxaa jira dee shaqa idiin tahay waxna waa professional shaqa idiin tahay wana waxna waxaad aaminsan tahay caqiida ahaan waxaa la rabaa hadda inaad si fiican u muslimtaan baa laydinka rabaayo aad u aamintaan federalism laydinka rabaa Een, sababtoo ah haddaha federalismka aada aamini weydaan dee idinna ma jiraysaan jiritaankiinu marka wuxuu noqonayaa eh, midaan jirin waxaa rabaa marka inaad aamintaan dhanna ugu shaqaysaan baa laydinka rabaa een, runtii Een, waxaan eh, sidoo kale rabnaa inaanu eh, haddii ilaahay yidhaahdo een, annagu reer puntland ahaan as madaxweynihii puntland waxaanu diyaar idinla nahay in aanu xafiisyo idinka siino iyo weliba inaan guest house qofkii imaanayaaho ama waqooyi ka imow ama jubbaland ka imow qof kastoo sanadii inuu puntland imaan karo joogi karo ku shaqayn karo ku nasan karo shaqadiisana ku qabsan karo dahada intaas ayaan kusoo gabageenay warkay aad baad u mahadsantihiin mar labaad soo dhaweynta iyo wada shaqaynta thank you